نسمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى نسمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsanna khiyaartaaynu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo alaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee faafareebka wararka caawa aan idinkugu soo xulnay idinkuna aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a maraykanka oo amar ku siiyey ciidamadiisa ku sugan saldhigyada bariga dhexe inay faarujiyaan xilli la filayo in duulaan culus lagu qaado iiraan waxaan caawa idiin soo gudbin doonnaa xiisadda ka aloosan mandiqadda bariga dhexe maleeshiyaad ka goostay maamulka ashaadla dirarka ah ee puntland oo gaaray magaalada laascaanood kuna dhawaaqay inay ku biireen kooxda riddada soomaaliya shacabka muslimiinta ah ee ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee gado oo dhigay isku soo bax ballaaran oo qayb ka ah dibadbaxyadii lagu diidanaa faragelinta yuhuudda ee dalkeenna soomaaliya gaar ahaan gobollada waqooyi ee dalka barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan qodobada kale waxaa ka mid a munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay shahaadooyinna lagu guddoonsiinayey dufcaddii koowaad rawdada lixsaan ka qalinjibisa qoraalka iyo akhriskana barata ayaa ka dhacday deegaanka show ee wilaayada hiiraan barnaamijka ayaad ku maqli doontaan maraykanka oo sheegay inuu dalkiisa ka soo masaafurinayo boqolaal soomaali ah iyo ciidamada mujaahidiinta oo agagaarka deegaanka nambar lixdan ee gobolka shabeellaha hoose kamiin ugu dhigay maleeshiyaad ka tirsan kuwa murtadiinta qodobadaas iyo kuwo kale oo xiise badan iyo wixii nagu soo kordha ayaad maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka
رأيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag waa habeennimo khamiista taariikhduna ay ku beegan tahay lixii labaatanka bisha rajab sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo faahfaahsan maraykanka ayaa amar ku siiyey ciidamadiisa ku sugan saldhigyada bariga dhexe inay faarujiyaan xilli la filayo in duulaan culus lagu qaado iiraan qodobkaas iyo qodobo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed oo aalaaba xubintaasi inoo soo kooba waad mahadsan tahay walaalka cabdi wahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta faafreeb oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka guud maraynaa howlgallada mujaahidiinta ciidamada mujaahidiintu waxay maanta agagaarka deegaanka nambar lixdan kamiin ugu dhigeen maleeshiyaadka murtadiinta howlgalkaasi waxaa lagu dilay toddoba murtad oo sarkaal uu ku jiro waxay sidoo kale ciidamada mujaahidiintu weerarkan dhabagalka kusoo khaniimaysteen hub u badan qoryaha a k afartan iyo toddobo kuna jira qori b k m ah meydadka murtadiintu waxa ay yaalaan goobta kamiinka uu ka dhacay dhanka baay ciidamada mujaahidiintu waxay xalay qarax la beegsadeen guri uu deegaanka awdiinle ka degan yahay guddoomiyaha maamulka riddada ah ee deegaankaasi waxaana jira burbur xoogan oo soo gaaray guriga iyo maleeshiyaad halkaasi ku sugnaa sidoo kale waxay mujaahidiintu xalay qarax la beegsadeen maleeshiyaad ka tirsan riidada nisa oo roondo ka waday gudaha magaalada baydhaba khasaare soo gaaray maleeshiyadaasi ayaana jira dhanka hiiraan ciidamada mujaahidiintu waxay xalay weerar saf ballaaran ah oo isugu jira dagaal toos ah iyo weerar madaafiic ah ku qaadeen saldhigyada maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya iyo ciidamada jabuuti ay ku leeyihiin magaalada beledweyne waxaana jira khasaare cadowga allah ka soo gaaray weeraradaasi waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa ciidanka maraykanka oo lagu amray in ay ka baxaan saldhigyo ku yaal dalalka bariga dhexe haddaba maxaa ka jira in maraykanku uu ku duulayo iiraan hogaanka sare ee dowladda maraykanka ayaa soo saaray amar ku socdaa dhammaan askarta iyo saraakiisha ameerikaanka ah ee ku sugan mandiqada loo bixiyey bariga dhexe mas-uuliyiin ameerikaan ah ayaa ku amray ciidamada ku sugan saldhigyada ku yaal dhulka jasiiradda carabta in sida ugu dhaqsiyaha badan ay uga baxaan si aysan ula kulmin khataro uga iman karaa dowladda iiraan donald trump ayaa gu-aamiyey in tallaab milatari laga qaado dowladda iiraan si loo taageero dibadbaxayaasha ka dhanka ah taliska ciidanka kacaanka digniinahan ayaa si gaar ah loogu diray ciidamada ameerikaanka ah ee ku sugan dalalka qatar sacuudiga kuweyd iyo ciraaq saraakiil diiday in magacooda la adeegsado ayaa qiray inay heleen amar ka yimid madaxda maraykanka kaasi oo dhigaya in la faarujiyo saldhigyada waxayna ciidamada ameerikaanka degayaan dusha maraakiibta dagaalka ee badaha ku sugan kuwaas oo awood u leh in ay iska difaacaan weerar weliba oo uga yimaada iiraan saldhigga al cudeyd ee waddanka qatar oo ah saldhigga ugu weyn ee ciidanka maraykanku uga sugan yihiin dalka dibaddiisa ayaa durbadiiba la faarujiyey tani ayaa ka dhigan in uu soo dhowaaday weerarka uu trumpa u qorsheynayo dalka iiraan yuhuudda iyo maraykanka ayaa doonaya inay ridaan nidaamka hadda iiraan maamulaa waxayna ku bedeli doonaan hogaamiyeyaasha shiicada ee iyaga taabacsan balse waxaa shaki la gelinayaa suurtagalnimada arrintan waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa maleeshiya oo ka goostay maamulka deni oo ku biiray kooxda gurgurte maleeshiya oo ka tirsanaa maamulka ashaadala dirarka ah ee puntland kuna qalabaysan gaadiidka dagaalka ayaa maanta ka baxay magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal kuwaasoo isku dhiibay kooxda riddada ah ee uu hogaamiyo murtad xasan gurgurte maleeshiyadan oo la oran jiray danab kana mid ah maleeshiyada maamulka uu hogaamiyo murtad siciid cabdulaahi deni ayaa ka goostay maamulkaasi waxayna gaareen magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool halkaas oo uu ka dhisan yahay maamul riddo ah oo daacad u ah kooxda riddada ah ee fadhigeedu yahay muqdisho wasaaradda waxay ugu yeeraan gaashaandhigga riddada ayaa xaqiijisay in maleeshiyadan ay qayb ka yihiin ciidankeeda kana soo goosteen garowe oo xarun u ah maamulka deni soona gaareen magaalada laascaanood halkaasoo murtad xasan gurguurte uu qorsheynayo in uu socdaal ku tago maalmaha soo socda dhankiisa taliyaha watay maleeshiyadan oo lagu magacaabo jimcaale ayaa hadal kooban oo warbaahinta siiyey markii ay soo gaareen laascaanood ku sheegay in maleeshiyadiisa ay amarkiisa ku shaqayn doonaan firdhiye oo ah madaxa maamulka riddada ah ee fadhigiisu yahay laascaanood waxay tani kusoo beegmaysaa xilli khilaafka kooxda riddada soomaaliya iyo kan maamulka ashaadala dirirka puntland uu cirka isku sii shareeray horeyna kooxda murtad xasan gurguurte u sheeganaysay inay maleeshiyo daacad u ah u joogaan deegaanada uu ka arrimiyo maamulka murtadeni walow uu sheegashadaasi iska diiday maamulkaasi maleeshiyadan ku biiray kooxda riddada soomaaliya ayaa horey mucaarad ugu ahaa siciid cabdulaahi deni waxayna dagaallo uu dhiig ku daatay kula galeen magaalada garowe maleeshiyo daacad u ah siciid deni waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa maraykanka oo sheegay inuu dalkiisa kasoo masaafurinayo boqolaal soomaali ah waxaa magaalada minneabolis ee dalka maraykanka weli ka soconaya beegsiga xaddhaafka ah ee dowladda maraykanka ay ku hayso bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan magaaladaasi maamulka donald trump ayaa gebi ahaanba mamnuucay nidaamka t b s oo ah sharci kumeel gaar ah kaasi oo la siiyo dadka ka yimaada dalalka ay xaaladaha ka jiraan nidaamkan ayaa waxaa haystaa dad u dhexeeya lix boqol ilaa kun ruux oo soomaali ah waxaana iminka lasoo warinayaa in lagala noqday sharcigaasi islamarkaana dib loogu soo celinayo soomaaliya tallaabadan cusub ayaa kusoo aadeysaa xilli magaalada minneabolis ay kusii xoogeysanayaan howlgallada raafka iyo dhibaataynta isugu jira ee ay geysanayaan ciidamada uu donald trump u xil saaray beegsiga soomaalida waxaa gebi ahaanba istaagay waxbarashadii iyo ganacsiyadii ay soomaalidu ku lahaayeen magaalada minneabolis iyadoo xogo la helayo ay sheegayaan in maraykanka uu qorsheynayo in kun askari oo hor leh uu geeyo magaaladaasi si ay uga qayb noqdaan beegsiga dadka soomaaliyeed xubintiina cabdiwaab caawo waa inaga inta الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى متى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تجلب نصرا وحدة عظمى لجيل يملأ الأكوان
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka markan iyo wilaayada gado shacabka muslimiinta ee ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee gado ayaa markooda dhigay bannaanbax ballaaran oo ay uga soo horjeedaan faragelinta yuhuudda ee dalkeenna soomaaliya gaar ahaan gobollada waqooyi ee dalka dad aad u fara badan ayaa isugu soo baxay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee gado ay ka maamusho gobolkaas waxaana ka mid a goobaha sida weyn looga dibadbaxay magaalada ceelcadde oo ah xarunta wilaayada islaamiga ah ee gado qaar ka mid a bulshaweynta ku dhaqan magaalada ceelcadde oo ay hordhaan u yihiin waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee gado ayaa isugu soo baxay magaaladaasi maanta isu soo baxaan oon aad iyo aad shucuurtanada u kacsan tahay oo dadkii iskugu yimid waxaa weeye waxaan ka soo bannaanbaxnay faragelinta yahuudda ay dalka soomaaliya ku soo qaaday dadkan soomaaliyeedna waa dad muslimiina waa dad soo jireena waa dad jihaad ah waxaa weeye owlaaduljihaad waaye marka maanta ma ka yeelayno yahuud inay waddanka soomaaliya soo farageliso soomaaliyana waa fartoo ma ahan wax kala jiro gobolgobol iyo hebelhebelow iyo waxaanay kala qaybiyeen ma oggelin mana yeelayno soomaaliya waa hal mid ah waa muslimiin waa isku duuban yihiin waxaan u sheegaynaa cabdiraxmaan ciro iyo yahuudkii baniyataahu ahaa inay waxay kokoobeen waxba ka jirin baa u sheegaynaa waxba kama jiraan inkama yeelayno waxaan maanta inta halkan ka caddaynaynaa inaanan aqbali doonin kala googoynta lagu wada geyga soomaaliyeed ummadda soomaaliyeedna waxaa laga rabaa indhaha maanta inay kala qaado beellayda gabay haddaan dib u yara eego dulucda iyo ujoeddada haddaan idi dareesiiyo tusaalaha markii lagu daruu hadal waxdeeqaaye isku duubni waa wuxuu aboor daar u leeyahaye dad wada dhasho waxaan ahay ulya diirkeede dulligaa wax yeelaa ma jira dunida maanta iye damiirkeennao fiyow ma aha inaan dayownaaye waa inaan dirnaa siday diinta nagu tiriye soomaaliya isdaba qaba duul jiraan nahaye meeshaan waxaa la isugu imaaday bannaanbax aad u qiiro badan oo ummadda islaamka dhammaanteed qiiradeeda ay ku muujinayso faragelinta qaawan oo dalka soomaaliya ay soo gelisay yuhuud yuhuud waxaa nooga horreeyey nasaaraana yaa awal nala joogtay yuhuudna way noogu soo darsantay ummadda islaamka waxaan ugu baaqayaa meel kasta oo joogto inay ka qayb qaadato af iyo addinbo dagaalka gaalada mid hadda yimid iyo mid horey u joogayba waxaan ugu baaqayaa yuhuud faragelinta qaawan oo inagu hayso ummadda islaamka meel kasta ooy joogto waxaan ku ciilqabnay meesha la yidhaahdo falastiin ooy xasuuqaysay ooy maatadii iyo carruurta leynaysay taasaan ku ciilqabnay oon rabna meesha ay joogto inaan ugu tagno haddii hadda ay imaaday gobollada soomaaliya gobol ka mid ah ooy rabto inay soomaaliya kala googoyso ooy qayb goosato ma ka aqbalayno waa la dagaalamaynaa waxaa ballan ah meesha ay joogto inaan ugu tagno oon kula dagaalanno waxaan u sheegayaa ummadda islaamka meel kasta ooy joogaan gobollada soomaaliya hal diin ah ay leeyihiin hal luuqad ah ay ku hadlaan hal midab ah ay leeyihiin gaala inay inta soomaali dabadhilif ah noo soo hoos gasho annagana aan ku fiirsanno ma dhacayso cirra ninka la yidhaahdo waa dabadhilif awal buuna horay kufaar u ahaa murtud buu ahaa hadduu murtid yuhuud keensada waa isla yuhuudkii waxba iskama bedelin yaana indhaha ka qarsanin warkanaga cod bas ah yaana ka dhigin saqiir iyo kabiir oday waayeel mid hadda dagaal ku jiro mid aan ku jirin gabdhaha dhammaantanno inaan ka qayb qaadanno dagaalkaas wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu allahu akbar waxaan rabaa inaan u sheego ninka la yidhaahdo ciro murtad ciro meesha la yidhaahdo berbero hargeysa burco gabiley boorama iyo wamaa fiiha waxaa ku xeeran waqooyi galbeed ma laha asaga kama taliyo waa dal soomaaliyeed waa dal muslimiin ah yuhuudna ma keeni karo mana qaybin karto dalweynaha soomaaliya yuhuud ma qaybin karto mana u dulqaadanayno mana yeelayno mana dhici karto horayna ooma soo dhicin waxaan rabnaa dadka muslimiinta ah oo caqiidadoodu saxan tahay oo jihaadkoodu uu dhab yahay oo aakhiradooda u dagaalamhayo oo ciribta dambe raba inay helaan ama doonayo inay helaan inay ka hor imaadaan inay diidaan inay iska fogeeyaan inay nacladaan inay ka hor tagaan inay u dhaartaan inay u diyaargaroobaan naf iyo maalba yuhuud iyo cabdiraxmaan ciro iyo murtad kasta oo dabardhilif ah oo dan khaasa oo asagu uu leeyahay rabo diinta soomaaliya inuu ku dooriyo waxa loo socda waa xijaabkan waxa loo socda waa shacaa'irtan islaamka waxa loo socda waa diintannada waxa nala ku wadana waa diin yahuudeed weeye war diin yahuudeed mana anfacdaa diin yahuudeed ma qaadan karnaa diintannada ma ka tegi karnaa allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar war jihaad ma u diyaarsanna war yuhuud inaan ka hor tagna ma u diyaarsanna war murtidiinta inaan iska xorayna ma u diyaarsanna war caqliga iyo maalka iyo caqiidada iyo diinta inaan midayna ma u diyaarsanna inama almu'minuuna ikhwa manna fa aslixuu bayna akhawaykum manna dad walaalaha manna cirdigannaga iyo sharafkannaga ma ku dhimanaynaa naftannada iyo maalkannaga ma iska hormarinaynaa gaalada ma ka hor tegaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu deelka gabay haddaan deexdo oo dan uga sheekaya anigoon dambow iyo ku darin dalam inuu yeesho soomaali waa dawlad iyo duulan kala maarmin waa duul walaala atan iyo duudkii nebi aadan waa dihaashad iyo xaawo iyo ul iyo diirkeed maanta dunidu waa yaabantaasaan u doqomownay hadalkaa raggii doonayow idin dareensiiyey hadalkaa ninkii diidayow dan iyo yeelkaaga anna daacad bay iga tiiya diinta ee bahaya soomaaliya daawo iyo dib u heshiin yeela danahaaga garayaan milistirad kuu qabani haddii kale dunkii hoose iyo daakhilkaa tegaya dabadhilif u noqo gaaladaas kugu duqaynaysa dowladnimadii soomaaliyeed daaqad laga tuuriye luxufyaa dalkeennii gatiya darajadeenni iyo dugaag baana weerarahyo cunay dadkeennii kulligiin digtoonaada oo wada dareen qaada darandoori ugurda qoryaha deegta wada saaran dugaagana yurdhaha waasaga adeyrka soo gale warhoy bahalka soomaali dilay dacra loo qoosho damaha looga dhigo maanta waa dabargo'oodiye dowladdeenna duulkii dinshoo dahabka aasaya dunideenna nimankii gato magacaa duugayey diintii ilaahay iyo kuwii daacadda iloobay dildalaad haddii laga dhigoon abad la sii daynin haddii gowrac doobada koriya dalabka loo saaro dowladoo dhisnaatiyinsha allahu tacaalaa ummadda soomaaliyeedna waxaan dhihi lahaay hadal looma baahnee waa inaan hurino duulaanka hadal looma baahnee waa inaan hurino duulaanka hantidaad lahayd iyo ragga maalka nagu haysta hadafkooda uu yahay inuu hooyadan dilo hogaansame inaan nidhaahno waa habaar culuse la hardama cadaawow asaa yimid halkeenniiye halyeeyada dagaalamahayo huriyo dhiiggooda hadyigii rasuulka ay kufriga ka hereereeyeeni hamigooda aakhira rabbow hadafka gaarsii hablo xuurulcayni rabbow hibina loo siiyo hablo xuurulcayni rabbow hibina loo siiyo hubka waa inaan qaadanaa hawsirkiiyo suugga habeenkii inaan guurno waa haatan socod dheer wixii naga hallaabaa inaan wada habaynaaye hagartuna ma fiicne inaan howlkar noqonnaayo howlwadeennadeenni inaan haatan maqannaaye intaasoon habaynaan runtii guul ku hanannaa waxaan u sheegaynaa yuhuud iyo in allaale inta ku qanacsan waxaan u sheegaynaa waxa aad wadataan idinma hergeli doonaan insha allahu tacaalaa halkan waxaan fariin ooga dirayaa yahuudda iyo cabdiraxmaan ciro waxaan idin leeyahay aciishu liajli islaami amuutu liajli islaami badaltu ruuxa lilbaari lahu jahri wa islaami به قد عز أجدادي وفيه المجد أحفادي فأموالي وأولادي فدى الدين وإسلامي من الإسلام أفكاري وللإسلام أشعاري ففي الإسلام آثاري أعيش ل- لأجل إسلامي أبينا ظلم والذلا أبينا أرضينا فيا ويل نتنياه ويا ويل لأهليها وفي برما وهرقيسا سلاما إخوة الإسلام أسكنتم أراضيكم ملاعين خنادير أخذتم اعترافهم نسيتم دين ربكم هو التشريع والشرع وفيها الأصل والفرع وفيها الخض والرفع صياء كون إسلامي ولن أرضى بتنويعي فحسبي شرع إسلامي صلاح الفجر والله صلاح الفجر والأمة بآي الله والحكمة وكشف الكرب والغم بأودتنا لإسلامي فتحنا كل معمور شرعنا كل تمسور فتحنا كل معمور شرعنا كل دسمور من القرآن تشريفي ففيه الكل تعريفي وأما الأدلام في النور وما النور كإسلامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waa mahadsantahay wa- walaalka kheyr allah ku siiye Eh, saa u jeedaanba maanta muslimiinta shucuurtooda waa kacsan tahay waxaa waaye ummadda saakii meeshan isugu soo banaanbaxday waxay diidayaan yuhuudda ku soo duushay waddankooda eh, sida waxaa waaye awoodda u sheeganaysa ayagana way ka hor waa- way ka hor imaadsan yihiin Eh, wallaahi meeshan hadda waxaa iiga muuqdo dad aad iyo aad u qiiraysan uma malaynaya yuhuud inay waddankanaga sii joogi doonto insha allahu tacaala Eh, waxaa ogtihiinio waddanka in awlar nasaare ay naga haysatay maantadan da ay yuhuud imaadday wallaahi waxay diyaar u yihiin ummadda soomaaliyeed inay ka hor tagaan yuhuud iyo inta wadata waxaa waaye hadda maanta soomaalida waxay maraydaa xaaladda dhinkii dhiigle iyo dhiirana dhabu dagaalay maraydaa insha allahu tacaala alcadda waxaa ka soconaya banaanbax wanaagsan waxaan ka baxa banaanbaxaynaa gaaladaas yuhuudda oo nagu soo duushay oo dalkanaga iyo iyo diintanada ku soo duushay mana yeelayno mana yeeli doonno waxaa weeye haddaan nahay dhallinyaradii degmadan celcadde ku nooleed mana yeelayno mana yeeli doonno aad baan u qiiraysan nahay shicaarka annagana waad aragtaa een, cirre iyo wuxa uu wato iyo yuhuud oo dhan baa ka soo horjoodnaa walaal waxaan leenahay ceelcaddo waxaa ka soconaya bacanaanbax maasha allah ah oo gaalada looga hortegayo oo muslimiinta lagu dhiirigelinayo wakaa waxaan leenahay gaalo hajab naclatullaahi cala alkaafiriin naclatullaahi yuhuud nacladda ilaahay ha ku dhacdo waddankanaga falastiin oo muslimiinta dhibaataday ku haysay baan ku ciil qabna insha allahu raxmaan waddankanaga hadday imaadeen waan la jihaadaynaa gaalada allaha jabiyo gaala raaca allaha jabiyo yahuudda allaha jabiyo dooni mayno tug iyo jac allaha ku rido shishadeeda shidaad allaha uga bixiyo hadday imaaday ma aan soo dhowaynayno annaku waa ridaynaa allaha rido allaha rido allaha rido idamka ilaahay baan ku niri waxaan u soo bannaanbaxnay yuhuudda oo tiri waddanka soomaaliya ayaan qabsanaynaa cabdiraxmaan cirro waxaan leenahay waxaa sheegtay waxba kuma jiraan fariintaa u diray waxaan leenahay cabdiraxmaan cirrow soo toobadkeen toobada ilaah way furan tahay iyo xulufadaada yuhuudna waxaan leenahay ma insiin doono dhulkanaga lagamana yaabo dhulkanaga inaa insiino biidni illaah geesiyaasha muji- mujaahidiintana sidii unbay u dagaalamayaan furimaha alayaan lakugu imaan doona biidni illaah idaacadda rangelis waa ku dhowaay saaka magaalada alcad waxaa ka dhahay banaanbax looga soo horjooda yahuudda yahuud waan ka soo horjoodnaa waxaan u qiiransanaha waxaan maqlay yahuud ayaa qabsatay ama doonaysa inay soo- inay qabsato soomaaliya yahuud ma doonayna walaanahana reer filistiin ayaa xasuuqday maantana waxay rabtaa anaga inay xasuuqdo waan ka hortegaynaa mana doonayno haddii cirey xulufadiis intay soo dhoweeyeen anaga waan yahuud waxaan leenahay waxaad tihin dadku alla ilaahay u naclada ayay tihin anaga ma doonayna inaan soo dhoweyno balse jihaad ayaan kala hortegaynaa allahu akbar allahu akbar dadka muslimiinta soomaaliyeed meel kastayo roogan ma in sheegane inuuna ku hor jeednamay wahaa yahuudiyo kheyrshe geeke maynay abuuranaa inuuna dhammaantaan hakana ama sakhiir kabiir nis iyo rijaal inuuna kakan geekan eh cayaalkana takahan geek may ha ku hor jeenne yahuuda ha ku hor jeenne marka war ilaahi subxaana wa tacaala lacnadi inuuna dalkaana ka dhawaysana laa wallaahi minoo suurti galaas laa wallaahi minoo suurti galaas inigeeki yahuud iyo kheyrshe una macnaha waddankan laha ka dhawaaye unayna hergelna biiqubab waraabna oo isku jiifina laa wallaahi arrinkaas minoo suurti galaas ma in sheegana ummadda muslimiinta soomaaliyeed ina fadhigu kahan walaalyaalow walaala kadhiki ogdin macnaha falastiin shacabka falastiin walaala kadhiki ogdin haddii geeka macnaha shacabka muslimiinta falastiin وللك دكي يا ضل أرجو يهودي اللي هذا وايسدو إخواني كورما أرتاسي والله والله أركاس أرجو أكبرانا معه أرجو هرجرانا معه أرجو أكبرانا معه إخواني فدكوها مسلمين أي هل كوي dadka muslimiinta arrintaas ku dhiidhiyan waana ka han ilaahay idin sheeg waana kani hada wabillaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu cirra iyo maamulkiisu waxay go'aansadeen inay sharu soomaal noqdaan soomaaliya sharti ugu horreysay inay noqdaan maamulladii ka sii horreyna waad ogeydeen oo sharta soomaaliya meesha laga abaabulay ahayd awalba ee waxaan leenahay soomaaliya meel ay joogtaba cirligii iyo nasabkii iyo naftii iyo dhulkii iyo maalkiiba waa lagu soo duulay waxaan leenahay yuhuuddana been bay sheegtay cirrana beenuu sheegay dalka soomaali baa leh muslim baa leh laa ilaaha ila allahu baana ka shaqayn doonta insha allahu tacaala in allaha macana ilaahayna waa u kaashanaynaa wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wuxuu leeyahay ruzi'tu alyawma min fardi la'iimi wataaha alkullu fii khadbin jasiimi yadiicu addiinu waalawdaanu mina wataaha alcizu fii taxta alramiimi wakhayabat alquruudu khiyaana bagin يرحبه لسان من سقيم رويبضة تسوس الناس جهرا كلاب النار من فحم الجحيم تباركه على عجل حمير زيول الكفر أتباع السميم نتنياهو يوقع أي خضب تهانى صاحب القلب الحكيم أيا صومال من ذا هل رأيتم سميع الكفر بالأهل الحميم تجرع أهلنا سما مرارا بغزة في يد الكفر الزميم وكيف لنا نرحبه كليب تجرع بالدمى قتل السليم تعطلت المشاعر والشفاه وسلسلة الأيادي بالأليم ألا بعدا لأحفاد القرود فأهلا بالرزايا بالجحيم ألا صومال كلا لا جوار ألا صومال كلا لا جوار فقوموا قومة الليث الكريم runtii geeka waagaa haddii yaalo teegin oo gaalo allihii subxaanahu wa tacaala cawuuridi habeenidi kacaasidi qaabkiyeeda macnaha indhaqa maahay toona ilaahayba horninka kudigi yahuud haddama inaniin tilmaamay ilaahay aydoosha ininka sheegay ilaa idiinsha unaku ran ininka raalli nagadaan taas dartiya markan dadka muslimiinta dhammaantoo meel kale irooga maylanaa halku waantawey lan allihii cawuuridi ku gohi oo geeki wal nasre iyo nasiiba uskaleey in lahayn agtiis in hadda markan use shaqooyinkii gudaha usa kahay soomaaliya usa niinsheen dadkaas dhammaantaas muslimiinta dhammaantii oon ku dugaan intaas kabacdi may kale oo la hadalaane runtii horta may marna an qaado doona an ogolaadane insha allahu haddii ilaahay usaare qaabka yahuudi ii hakataliday soomaaliyeeda kala kooyte nimanku muuse biixi iyo cabdiraxmaan irre regeliley dami shakhsiyaad eh oo hunguriyo an wadadaan iyo dadkun infiriyan in waddankii ha ka dhowaayaan marna raallama ka haada doogna in deegaanka isan ka roogtaan bidci iyo diindumis in isan ka roogtaan marna raallama ka haada doogna insha allah الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان
hagaaga dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka munaasabad si hersare ah loo soo agaasimay shahaadooyinna lagu guddoonsiinayay dufcaddii koowaad ee rawdada al ixsaan ee ka qalinjibisa qoraalka iyo akhriska ayaa ka dhacday deegaanka show ee wilaayada hiiraan ardaydan shahaadooyinka la guddoonsiiyey ayaa gaarayay ku dhowaad soddon arday kuwaas oo wiilal iyo gabdho isugu jira ugu horreyn waxaa munaasabadan kelimad tawciye ah ku dahfuray sheekh axmed dheereh oo ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga ah alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashrafi almursaliin amaa bacd waxaa weeyaane ilaahi subxaanahu wa tacaala xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu arrintaasi way dhabowday waana laga dhabeeyey waxaana leenahay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ayaan leenahay annagoo joogna carruur yaryar oon tamyiis fiican lahayn in wax la baro weliba la baro diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala iyadoo kulliya la baro oon waxba laga kala tegin qaybaha saddexdaa oo muxuu ahaa akhriska iyo qoraalka iyo xifdiga saddexdaba laga tajribeeyey annagoo taagan Ah, waxaana leenahay ninkii ka shaqeeyey ama carruur keentay ama markii hore soo hindisay waxaan leenahay jazaakum allahu khayr wa adkhalakum allahu aljanna taas ayaan leenahay awlaaddana waxaan leenahay awlaad ilaahi subxaana wa tacaala diinteedii u dhammaystiro waa iyadana saasaan leenahay allaha u dhammaystiro waxaana weeyaane eh, dadka dhufaysyada ku jira ma halmaamayno sababta waa maxay ma suuroodeen cadow ilaahay dalka hadduu maamulo in carruur intaa la-eg meel la isugu keeno oo la yidhaah diin baa la barayaa iyagoo da'daa jooga cadowga ilaahay ma oggolaadeen maxaa yeelay wuxuu diiday dad waaweyn in tafsiir loo aqhriyo ayuu horu diiday oo wada ognahay dhammaanteed in la aqhrin kari waayey culimmadii akhrinaysana xabsiga lagu wada guray marka waxa weeyaane waa jihaadka midhihiisii waana farxad weyn bay run ahaan noo tahay waxayna noogu tahay iyadoo muxuu ahaa eh, muxuu ahaa jihaadkii uu socdo in wax la baro waagi hore waxaa la dhihi jiray qoriga dhig oo qalinka qaad hadda maanta waxaa taagan qoriga qaad oo qalinkana qaado labadaba isku hayso sababta waa maxay qalinku kitaabkii alluu mathalaa eh, qorigana kitaabku ma soconaya haddaan la haynin waxaan leenahay wakhtiga gaaban darti baaraka allaahu fiikum wa jazaakum allaahu khayr bacda shukri waxa weeyaane macallimaadka iyo waalidiinta iyo ilmaha dhan dhammaantood waxaan leenahay jazaakum allaahu khayran intaas kadib bandhig cajiib ah oo ay sameeyeen ardaydii dhammaysatay qoraalkii akhriska ee isugu jiray gabdhaha iyo wiilasha ayay aad ula dhaceen ka soo qaybgalayaashii munaasabadda الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأهلا وسهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فأهلا وسهلا أيها الضيوف الكرام والوالدين الأبرار والمسؤولون الأخيار وجميع الحضور الأحرار أرحبكم متحدثا باسم الطلاب روضة الإحسان في محافظة شوق ولاية الهيران الإسلامية أيها الحفل الكريم حبذا الاجتماع لوحدي حاليا بيدما شاهدتم تلقائية استبشروا فقد الثمار دانية حمدا لله إذ نحن في نعمائه حاليا فيا أحبابي ألا وإن للقراءة والكتابة أمرا هاما لدى أولي العرفان هي الخطوة الأولى للعلم والتعلم بها يقرأ كلام الله عز وجل ويدون سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وبها يعرف الأمي من غيره وينال المراتب العليا من العلوم الشرعية والمادية وبمن الله تعالى أتقناها في خلال ستة أشهر ولا غرو فذاك الديدان أهل الهمم لينالوا إلى رؤاس الجبال والقمم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته arday waxaa loo yeeri fasalli lirabbika wanxar sida ayuu u qoray maasha allah allah barakeeya ardaygaas sidoo kale waxaan u yeeraynaa ardayda loo yaqaano duweyriya xanafi duweyriya waxaa ka rabaan inay noo qorto walam yakun lahu kufuwan axad ardayda waxaa loo yeeri aayaddaas walam yakun lahu kufuwan axad sidaas ayuu u qortay maasha allah allah barakeeya gabadhaas ayada ah saaxiib waxaan ka rabnaa inay noo qoro faarixa kelimada loo yaqaano faarixa axrusu qor haddana هي حسبه بارك الله فيك سوف الاسم أهزم فإن تعرف تدمع عينك أحمد يكتب waxaan weydiinay ilaa saddex meel oo ka mid a kitaabka mucallim alqiraa'ah waxaad arkaysay sida ay u akhrisay waxay surcat alqiraa'ah xitaa gabadha way ka dhisan tahay maasha allah mudiirka rawdada alixsaan faraceeda deegaanka show ayaa ka warbixiyey shaqada rawdada الحمد لله علمنا بالقلم وأمرنا بالقراءة والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم amaa bacd ugu horrayn halkan waxaan ugu hambalyeynayaa dadka ka soo qayb galay xafladdan hadday ahaa lahaayeen dad mas-uuliin ah hadday ahaa lahayd culummo hadday ahaa lahayd nuqobo insha allahu tacaala dhammaantood waan u mahadcelinaynaa saanta ay soo qaadeen ilaahay subxaanahu wa tacaala ajir ha ka siiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala meeshay ka oomihin ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka waraabiyo maxaa yeelay waxay weyneeyeen oo ikraameynayo maamuuseen ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa ayay maamuuseen ayagana ilaahay subxaanahu wa tacaala maalinta qiyaamo ha maamuus intaa kadib waqti oo aada i cariiri u ah markaan ka horbixiyo madrasada rawdatul ixsaan sidaad wada arkayseen ilmahan oo indhaha indhihiina ku daawanayseen hadday ahaa lahayd wax akhrin hadday ahaa lahayd qoraal hadday ahaa lahayd wax la kiciyo hadday ahaa lahayd adkaaraad la aqriyo insha allahu tacaala dhammaantood marka muddada lagu bari waxaa waaye waa lix bilood lix bilood ayaa lagu soo saaray ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ayaan ku mahadinaynaa kadibna waxaan ku mahadinaynaa gabdhaha mucallimaadka ah oo laf dhawara egedeegay oo aada iyo aada isku dhawarjibiyey juhdi iyo dadaal geliyey ayagoo micnaha naftaag dhigay ayagoo ku dadaalayo ubadkooda ama jiilka ummadda inay wax baraan marka rawdada waxyaabaha ay tarkiiskay saarto oo aada iyo aada u xoojiso waxaa ka mid ah walaalayaal laba arrin oo aada iyo aada u muhiim ah oo ah alkitaab waalqiraa'a labadaasay aada iyo aada xoog u saartaa waxay isku daydaa cunuga muddo gaaban inuu soo baxa ayay isku daydaa insha allahu tacaala wayna isku dayday wayna u suurtowday waxa haddaad arkayseen oo ilmaha la siinayay shahaadooyinka ah waa shahaadada waa uun farbarka wa waxaa noo dambayso shahaadadii weyneed oo ahaa khatmul qur-aan qur-aanka markay khatimaan shahaadadii la siinayay ayadana waynoo dambaysaa tan waa uun shahaadadii oo farbarka ah sida muddo gaaban ay u farbarta ay u barteen ama loo baray ama juhdi loo geliyey ayaa insha allahu tacaalaa mucallimaadka haddana diyaar u yihiin muddo saa intaas ka gaaban inay qur-aanka ku xifdisiiyaan ay ku baraan insha allahu tacaala marka dhammaan dadweynaha waxaan halkan ugu baaqayaa inay ka soo qaybgalaan ama ubadkooda ay keenaan madarsadan ay keenaan maxaa yeele hadda waxaa la tus waxaa waaye itus kitaabsii waa insha allahu tacaala marka dhammaan marka waxaa ugu baaqayaa intuusan liiska ka buuxsamin inay soo xaadiraan ay yimaadaan insha allahu tacaala marka kelmaddeeda intaas ayaan ku soo gaabinayaa wabilaahi towfiiq mid ka mid ah waalidiinta ubadkoodu ay dhigtaan rawdadan ayaa si weyn ugu farxay heerka waxbarasho ee ubadkooda alxamdu lilaah alxamdu lilah ikhwaani waxaan boqolkiiba boqol ku faraxsannahay waalidiintii haddaanu nahay ardadayni iyo udubka ubadkayni sida wax loo baray ay wax u barteen oo diinta islaamka loo fahamsiiyey ayagoo yaryar oon waxba kala garanin waxaannu salaamaynaa dhammaan inta iskugu timideen meesha odayaasha dadka ka soo qayb galay waalidiinta mas-uuliyiinta dhammaan awalan marka hore waxaan salaamaynaa intaas meesha iskugu timiday salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu allah subxaanahu wa tacaalaa wuxuu dad ku farxiyo waxa ugu fiican aan ku faraxsannahay galabta inaan fiirsanno ka soo qayb galno shahaadada la guddoonsiinayo ubadka yaryar oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uuna siiyey intaas waxaan ugu mahadinaynaa allah subxaanahu wa tacaala alla ka bacdi waxaan ku mahadinaynaa macallimiintii soo waxbartay ilaahay ajir ha ka siiyo waxaan kaloon u mahadinaynaa waalidiintii ubadkaas dhalay inay ku faraxsan yihiin galabta boqolkiiba boqol inay maaragtay ubadkoodii saas wax u barteen inta hartay oo hadda naga maqan oo meesha joogta aanba maqan oon ubadkoodu hadda meeshaan jooginna waxaan u dadaarmaynaa inay ka soo qayb galaan ay bartaan ay maaragtay ubadkooda ay ka soo qaybgeliyaan sidaan ilmahanu ay waxa u barteen ay u bartaan jazaakumullaahu khayr waa ku faraxsannahay boqolkiiba boqol ilaahay ajar ha ka siiyo macallimiinta iyo intii qalqaalisay iyo intii juhdi ku bixisay iyo intii ka shaqaysay hawshaas ilaahay subxaanahu wa tacaala ajar ha ka siiyo annagana diintaas allaha nagu anfaco kuwii wax ku fahma oo ku barta oo maaragtay ilaahay subxaanahu wa tacaalaa waddadiisa ku mara allaha naga dhigo intaas ayaannu leenahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu naqiib maxamuud sheekh yuusuf oo ka mid ah nuqabada wilaayaadka islaamiga ah ayaa bogaadiyey waxqabadka rawdada lixsaan faraceeda deegaanka show الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اولا الله سبحانه وتعالى يانو مهد علينا نغدغ مسلمين بعد حمد الله تعالى وهلكان مهد علينا دعوده ولايه الاسلاميه هيران مكتبك دعوده ولايه هير دغما iyo heer gobol isku kaashaday in la furo rawdatul ihsaan faraceeda koowaadkeeda labaad walaayada ka furun insha Allah waxaan aan rajaynaynaa mustaqbalka inay intaas ka bataan waa ugu mahad celinaynaa sidoo kale waxaan halkan ugu mahad celinaynaa waalidiintii carruurtooda inay wax baraan gartay geeyey rawdada ayagana waa u mahad celinaynaa waxaan sidoo kale halkaan ugu mahad celinaynaa mucallimiintii iyo mucallimaadkii juhdiga faraha badan la bixiyey waxaan guryaha aan lagu hayi karin oo shimbirta oo yaryarka culummo ka dhigay dadaal dheeri ah ilmahan yaryarka oo guryaha aan lagu hayi karin cabsi aan lahayn garasho aan lahayn macallimiintii tarbiyeeyey wax baray waxaan arkaynay ka soo saaray dadka culummada ah runtii wax lagu farxa ayaa meesha maanta ka dhacay oo ah ikhwa xagga ardada iyo mucallimiintii waxay soo saareen wax dhaliiloon ka arkayna male waa inuu kumaasiyin jazakum allahu khayran aan leenahay sidoo kale maktabka dacwada ee walaayada iyo muxaafadada waxaan leenahay ilaahay ajarkiina ha badiyo noona badiyo rawdada sidaan oo kale ah degmooyinka iyo deegaanada walaayada ay ka kooban tahay in lagu badiyo waa soo dhowaynaynaa waana idinku mahadcelinaynaa bacdallaahi wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu dambayn waxaa munaasabadda ka hadlay ugaaska guud ee beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi oo si weyn ula dardaarmay macallimiinta rawdada iyo waalidiinta ubadka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين معز من أضاعه ومذل من عصاه والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيف ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الله تبارك وتعالى أم هذا إسكال نمعدي نمعيكي سفره بدل نسيي وأن لسوء كوبي كرين ay ka mid tahay maanta nicmada aan haysanno ubadkeennii yaryaraa ee da'dooda aan wada arkayno sida maanta ilaahay tabaaraka wa tacaala ugu fududeeyey juhdigii iyo dadaalkii la bixiyey inay soo saaraan alxamdulilah rabbi alcaalamiin sidoo kale waxaan halkan kaga mahadcelinayaa maktabka dacwada dadaalka iyo juhdiga ay bixiyeen sidoo kale waxaan halkan kaga mahadcelinayaa macallimiintii dadaalka iyo juhdiga bixiyey ee rawdada alixsaan ee ubadkan soo saaristiisii iyo inay ku naqshadeeyaan ilaahay tabaaraka wa tacaala diintiisa aad iyo aadaan ugu mahad celinaynaa jazaakum allahu khayran sidoo kale waxaa mahad mudan waalidiintii dhalay ubadkan ee iyagoo yaryar dadaal iyo juhdi ku bixiyay kaalintoodana ka qaatay intaa kadib sidaan wada jeednay waxaan maanta markhaati ka nahay owlaaddii loo dhiibay rawdada al-ixsaan dadaalkii iyo juhdigii ay bixiyeen inay ka soo dhalaleen waxaan markhaati iyo marag ka nahayna maanta inay dadaalkii iyo juhdigii ay bixiyeen oo midho dhalay daaqadii ay bixiyeen ilaahay tabaaraka wa tacaala guul ugu soo gebagabeeyey waxaa xusid mudan in maanta siraaca iyo legdanka jira ee ummadda muslimka laga lagu soo qaaday ay dhankooda kaga jiraan iyagana iyagoo maaragtay dadaal iyo juhdi ku bixinayo si ubadkaa loo fasaadinin waxaan leenahay marka maanta farxad iyo maaragtay wanaagga meesha yeela dartii hadalka in la toosiyo la saxotay way adag tahay waxaa la soo bandhigay ardaydii iyagoo wax akhrinayo iyagoo wax qorayo iyagoo loo yeerinayo xaqiiqatan in badan oo dadka waaweyn ka mid a maanta aysan keri karin inay sidaa wax u qoraan ama u akhriyaan maasha allah allah waxaa xusid mudan hadday adkaaraadkii akrinayeen haddii guri gal noqoto ama kasoo bax noqoto iyo jiif hadday noqoto iyo nooc walba ay noqoto marka waxaan hadalkeenu ku soo koobi karnaa aana dadka u dardaarmi karnaa waxay tahay keliya inaan ka wada faa'iidaysanno rawdadan qiimaha iyo qaayaha leh ee maanta indhihiinna ay hayaan ee aan khiyaaliga ahayn ee i tusa i taabsida ah waxayna farxad u tahay wilaayada show bulshadeeda in maanta ay gaaraan horumar la taaban karo oo ah in alla tabaaraka wa tacaala diintiisa barashadeeda barata looga jiro marka waxaan leeyahay ilaahay tabaaraka wa tacaala kuwa midho dhala oo khayr iyo wanaag iyo horumar usii horseeda allaha ka dhigo difcadan hadda soo xirantay waa wejigii koowaad sidan dareemayo ee shahaadooyinka la guddoonsiiyey insha allahu tacaala wakhtiyada kale waxaan imaan doonaa insha araxmaan iyadoo maaragtay sidaanay si ka fiican ay tahay macallimiintii dadaalka ay juhdigaa bixisayna waxaan leenahay si laba laabo dadaalkii aad bixiseen maanta iyo quruur idin gelinin ha seexanina sii wada dadaalkiina insha allahu tacaala ilaahina tabaaraka wa tacala waxaan idin weydiinaynaa inuu qiyaamo khayr iyo wanaag ajir idinka siiyo intaan oo aad wax bartaan oo aad dadaal ku bixisaan wax la soo koobi kara ma ah sidaan wada ogsoonahay nebiga sal alla alay slam wuxuu leeyahay waxyaabaha qofka markii uu dhinto ajirka kaga soo soconaya waxaa ka mid ah qofka inuu cilmi dadkii baray cinfi cilmigaasna nacfi uu yeeshay marka midii ayaad haysaan insha allahu tacaala waxaadna tihiin khayrukum man tacallama alqur'aan callamah oo kama qaala sal ly slam marka insha allahu tacaala waa idinku boorinaynaa ina sii wadna dadaalkiinu waan idinku hambalyaynaynaa insha allahu tacaala dadaalka aad muujiseen ee maaragtay ka muuqda saaxada waxaan leenahay ilaahay tabaaraka wa tacaala mid miro dhalay oo sidaan si ka fiican allah idinka dhigo hada wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawaa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu صحوة للدين كبرى متى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى